أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجعالة jacaalada waxa la yidhaahdo ayuu halka sheekhu noo hadlayaa marka jacaala jacaala jucaala saddexdaba waa la akhriyaa aljacaalatu luqatan waa ismun magaca limaa yujcalu lilinsaani waxa qofka loo yeelo in la yidhaahdo waa lagu siinayaa calaa shayin waxbaa lagugu siinayaa ayaa jucaalo la yidhaahdaa wa sharcan xagga sharcigana waa iltisaamu ciwadin macluumin waa qofka oo islaasimiyo oo isa saara wax ciwad iyo bedel la yaqaano calaa camalin mucayanin camal iyo shaqo mucayana oo la garanayo wuxuu leeyahay sheekhu jacaala xagga luqada waa wixii qofka loo yeelo una shay qabashadii loogu yeelo taasaa la yidhaahdaa jacaala xagga sharci ahaanna waxa weeye qof islaasimiyo oo isa saara ciwad iyo bedel iyo wax la yaqaano camal mucayanahoo la garanayo ama majhuulahoo laga jaahil yahay uu isku saara la yidhahdaa oo qofka waxaa ii soo qabta qofka shaygaa ii soo hela qofka waxaa kale ii sameeyey waxaasuu leeyahay markaa wixii ama wax mucayan oo la garanaya hataa ama wax majhuula ha ahaato aljacaalatu luqatan ismun waa magac limaa yujcalu lilinsaani qof wax loo yeelo calaa shayin wax loogu yeelo wa sharcanna iltisaamu ciwadin macluumin ciwad iyo bedel la yaqaano oo qofku isa saaro weeye calaa camalin mucayanin camal mucayana oo la garanayo camal mucayan oo la cayimay oo la caddeeyey arkaanu ljicaala tiirarkeeda arkaanu ljacaalati arbacatun waa afar camalun waa camal iyo shaqo wa juclun iyo mushqaayaddii wa siiqatun iyo siiqadii odhahdii wa caaqidun iyo kii caqdiga iyo heshiiska gelayey waxa uu leeyahay arkaanta jacaaladu ay leedahay koo waa shaqo laba waa jucligii iyo mushqaayaddii saddex waa siiqadii iyo odhahdii afarna waa caaqidkii oo markaa ah yacni kii caqdiga samaynayay masalan qof baa shay waayey masale ka soo qaad waxbaa ka lumay wuxuu leeyahay qofka ii soo celiyo shayga caynkaa iyo caynkaasihi masalan boqol kun buu leeyahay buu idhi deetana qof baa maqlay oo shaygii soo helay oo soo celiyey idan markaa camalku horta waa soo celintaa qofkii shaygii u lumay uu soo helay uu soo celinayo jucligii iyo mushqaayaddina waxay noqonaysaa boqolkaa kun misaalkeenna siiqaduna waa yaa soo celinaya shayga lumaya caynkaas ah caaqidkuna waa kaa hadlay ee yidhi ciddii kaa shaygaa ii soo celisay iga lumay waxaasuu leeyahay arkaanu ljacaalati arbacatu wa afar camalun wa juclun wa siiqatun wa caaqidun waa afartaa shuruudu camali ljicaala jacaalada camalkeeda shuruuddiisa shuruudu camaliljacaalati halaathatu waa saddex an yakuuna fiihi kulfa waa inay kalifaad iyo dhib iyo mashaqa ay ku jirto wa an laa yatacayana waa inaanu qofkan ku caynoobin camalkani wa an laa yuwaqata waa inaan la waqtiyayninoo waqtigaa qofka ku soo celiya aan la odhanin waxau leeyahay sheekhu camalka jacaalada saddex arrimood baa loo shardiyaa mid weeyaane waa in hortuu kulfo iyo hawl iyo waxqabad iyo kalifaadi waa inay ku jirtaa oo masalan aanay ahayn oo kale iyadoo la wada fadhiyo waar moobilkayga arkay ama saacaddaydii arkay oo dabeedna wanaagisi udhada waa tan yacni wax kulfa ku jirta oo shaqo la qabanayo qofku doondoon iyo hawl uu qabanayo waa inay ku jirtaa ee aanay wax yaroo caynkaasoo kale aanay noqonin waan la yatacayana buu yidhi waana inaanu camalkani ciddan ku caynoobin oo masalan maalkaygii qofka soo celiya caynkaas ahaa waxaasuu leeyahay dee kii dhacay baa soo celiyey markaa ee xaday dee kaasina mushqaalad ma yeelanayo waayo inuu soo celiyaabaa mutacayin waajib ku ahayd ile waa wuxuu dhacay aba u xadae oo ciddii lahayd inuu ku celiyo ee mutacayinna waa inaanu ahayn camalkaasi waan laa yuwaqata oo waa inaanu la waqtiyayninoo qofka maanta yacni ku soo celiyo aan la odhanin maalin gudaheed yacni waanu ka soo hormari karaa waanu ka dib dhici karaa taasina caqdigii bay fasaadinaysaa waana waqtina loo qabanin shuruudu camali ljacaalati alaaatu waa saddex an yakuuna fiihi kulfa waa inay mashaqo iyo kulfa waa inay ku jirtaa waa an laa yatacayana waa inaanu caynoobin oo cid cid shay ku caynoobay waa inaanu ahayn camalkii waa an laa yuwaqata waa inaan la waqtiyayno waqti loo qabanin shardu jucli ljicaala jacaalada shardigeeda ee jucliga ama mashqaayadda jucaalada shardu jucli ljicaalati waa shardu hamani lmabiici mabiicda lacagtii mabiicda shardigay lahayd ayuunba u shardiyaa waxa uu leeyahay sheekha shardiga jucliga jucaaladu waa shardigii ay lacagtii mabiicdu shaygii la iibinayay lacagtiisu shardigay lahayd ayuunbay halkanna yeelanaysaa oo waataynu shan shardi aynu hore ugu soo tilmaamay oo shaygu markaa inuu muntafac yahay ayaa ka mid ahayd inuu daahir yahay ama la daahirin karo in la dhiibi karayo inuu wilaayo ku leeyahay inay garanayaan shardu jucli ljacaalati waa shardu hamani lmabiici shaygii la iibinayay lacagtiisa shardigulaha weeye oo wixii aan lacag noqon karayn shay la iibiye aan lacag u noqon karayn ama jaahilnimo ama nijaaso ama wax kale uma noqonayso waana in dee wax macluumahoo la garanayo uu yahay macluum waa inuu yahay oo waxa ka baxaysa masalan iminka waxaan idaacaadkeena laga sheego baasaboorkaasoo lumay baa la doonaya shaygaasoo lumay baa la doonaya qofka soo helana waa la wanaajin doonaa taasaan markaa ansaxaynin ee waa in la yidhaha qofkii soo helana waxaasaa la siinaya lacagtaasaa luntay qofka soo helo waxaasaa la siinaya axad waa inay tahay haddiise ay noocaa noqoto oo isqabsi yimaado horta wuu fasaadayaa waxaas oo waxba ka sugmi maayaan waa la wanaajin doonaa waayo wanaajintii ayaa laga yaabaa ninkii dee soo helay shayga boqolka ku dhow waxaa laga yaabaa inuu toban dollar u garto kani kanna waxaa laga yaabaa inuu kun dollar ka wato haddii isqabsi yimaado wuu fasaadayaa waxaasi idan ujratu mithli baa markaas loo weecanaya waxaa la leeyahay inteebaad shaygan daydaysay miyaad ku soo baxday un miyaad dayn doontay intee hawlkaaga baxday yani markaa mushqaayadda intaa qofka waxaa qabtaa uu ku qaban karo ayaa leegaya ujratu mithli baa la siinaya shardu siiqati aljicaala jicaalada siiqadeeda shardigeeda waa lafdun shardu siiqati aljicaala waa lafdun min طarafi اlmultazim waa lafdi ka imanaya kan isa saaraya oo yadullu ku tusinaya calaa idnihi ogolaansho fi lcamali camal uu ogolaaday bijuclin mashqaayad wuxuu leeyahay shardiga ay leedahay siiqadan baycu waa in qofka ay ka timaadaa multazimka ah ee islaaziminaya waa inuu ka yimaadaa lafdi lafdigaasoo ku tusinayoo laga garanayo idan iyo fasaxaad uu fasaxay camalkaa iyo shaqadaa in la qabto welibana lagu qabto mushqaayad haddii wax mushqaayada aan la sheeginna dee jucaaladii noqon maysa mushqaayadda laysku yeelanayay shardu siiqati aljicaala waa lafdun min طarafi اlmultazim waa lafdi kan islaaziminaya isa saaraya xaggiisa ka imanayo yadullu tusinaya calaa idnihi ogolaanshihiisa fil camali ogolaaday bijuclin mushkaayad shuruudu caqdiiljacaala jacaalada caaqidkeeda iyo hegunta iyo shuruuddiisa shuruudu caqdiiljacaalati waa arbacatu afar ilaaqu tasarufi lmultazim kan multazimkaahi ee islaaziminaya tasarufkiisu waa inuu sii daysan yahay wakhtiyaaruhu waa inuu doorto ikhtiyaar leeyahay wa cilmu alcaamili bililtizaami kan caamilkae qabtayna waa inuu islaazimintan og yahay wa ahliyatu alcaamili almucayan caamilka iyo shaqeeyaha mucayanka ahi waa inuu lilcamali ahal u yahay u qalmaa wuxuu leeyahay sheekhu qofkan caaqidkaa ama ha noqdo kii markaa islaaziminayey ama ha noqdo kan markaa caamilkae shaqada qabanaya eh afar shardi baa loo shardiyaa hortu kan multazimka ah ee islaaziminaya isaguna qofka waxaa ii soo celiya waxaasuu leeyahay waa inuu mutlaqu tasaruf yahay oo tasarufkiisu qofku sii daysan yahay waa inuu yahay markaa sabigii iyo majnuunkii iyo kii maxjuuru calayhiga ah ee safiihnimo tasarufka looga xidhay midnaba ka ansixi maayo wadaykiisu wax ka soo qaad ma laha ikhtiyaaru baa la shardiyaayo waa inaanu mukrah ahayn oo mid la qasbayna waa inaanu ahayn oo mid la qasbayna isna ma ansaxayo wax islaazimintiisu caamilkuna waa inuu iltizaamkan og yahay iltizaamka waa inuu og yahay waayo haddii uu masalan shaygii baadida ahaa buu soo helay wuu gartay ciddii lahayd buu soo celiyey mana oga inuu qofkani baafiyey oo uu yidhiba masalan qofkii ii soo celiya waxaasuu leeyahay mar haddii aanu islaazimintan ogayn oo qofkii uu shaqadii soo qabdu soo celiyo taana waxba ma laha waxba yeelan maayo caamilka mucayankaa waa in ahliya iyo uqalmid camalkan iyo hawshan ay jirtaa oo uu awood u leeyahay waxaa soo qabashadiisa masalan ilmo yar oo aan dee halkanba dhaafi karaynin yacni hadduu yidhaahdo waxaa haddaad soo qabato waxaasaan ku siinaya ma ansaxayo waayo waxaan ma soo qaban karayo marka markay caam tahay ee ciddii waxaa soo qabata ay tahy ayada cid alyaaliya ciddii keenta way ka ansaxaysaa laakiin mid mucayana hadduu yahay waxaa shardiya inuu waxaan qaban karayo shuruudu caqdiiljacaalati arbacatu afar idlaaqu tasarufi lmultazim kan islaaziminaya waa in tasarufkiisu uu sii daysan yahay aanu qaydnayn aanu xayirnayn wakhtiyaaruhu waa inuu doortay aanu qasbanayn wa cilmulcaamil bililtizaam caamilkuna waa inuu ogyahay islaazimintan wa ahliyatu lcaamili lmucayani caamilka mucayankaahi waa inuu u qalmo lilcamali shaqada suuratu ljicaala jicaalada suuradeeda suuratu ljicaala an yaquula zaydun baa licamrin wuxuu ku leeyahay in radadta aabiqii addoonkaygii dhuuntay haddaad soo celiso falaka diinaarun diinaar baa kuu sugnaaday fa yaruddu wuu soo celin ow yaquula ama uu yidhaahdo maradda aabiqii ka soo celiya falow diinaarun buu leeyahay fa yaruddu dabeetana uu soo celiyo man ta'ahala lilcamal camalka mid ahal u noqdee u qalmay baa deedna soo celin waxau leeyahy sheekhu suuradeedu waxa weeye marna caamilkaa mucayana buu inoo mihaalay marna caamilkoon mucayan ahayn marka uu mucayanka yahay ninbaa zayd laydhaaba camar la hadlo wuxu uhi haddaad ii soo celisa addoonkaygii lumay ama shaygii caynkaas ahaa diinaar baad leedahay dabeedna wuu soo celinaya diinaarkiina wuu qaadanayaa amaa wuxuu odhanayaa qofka addoonkaa iga lumay ee iga dhuuntay ii soo celiyaa diinaar buu leeyahay dabeedna waxaa soo celinaya mid ahal u ah camalkaa iyo shaqadaa mid ahal u ah ayaa soo celinaya suuratu ljicaala an yaquula zaydun baa licamrin wuxuu ka odhan in radadta abiqii haddaad soo celisa faraka diinaaru baa kuu sugnaaday fa yaruddu wuu soo celin ow yaquulaw ilaaha man radda abiqii ka soo celiya addoonkay iga baxsay falow diinaarun buu leeyay oo fa yaruddu waxaa soo celin man ta'ahala licamali camalka mid ahal u noqdo u qalmay alwadiica wadiicadii ayaa uu halkana sheekhu inooga hadlayaa alwadiicatu luqatan waxaa la idhaha maa wudica waxaa la dhiga cinda gayri maalikihi kii lahaa cidaan ahayn kalaag dhigaa la yidhaah lixifdihi si uu ilaaliyo wa sharcanna alcaqdu waa heshiiska almuqtadii keenaya lilistixfaadi ilaal- ilaaliska doonid waa caqdi keenaya yacni in mid kale laga dalbayo inuu ilaaliyo shay waxau sheekhu leeyahay wadiicada oo bimacnaa ammaano ah oo waxyaalaha dadku waxyaalaha ay ugu baahida badan yihiinna ka mida waxaa la yidhaahdaa horta asalkeeda luq ahaan waa wax la-ag dhigay cidaan qofkii lahaa ahayn waxa la-ag dhigee si uu u ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa bimacnaa cayntaa iyo shayga ciddii aan lahayn loo dhiibee la-ag dhigay si uu ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa ka cayntaa ayay noqon sharci ahaanna waa caqdi iyo heshiis ay wadagelayaan laba qof oo keenaya inuu midkood shay u dhiibo ka kale isagoo istixfaad yacni ilaalin kaga doonaya inuu shaygaa u ilaaliyo markaa tii luqawiga ahayd iyo tii sharciga ahayd way isku dhowdhow yihiin alwadiicatu luqatan maa wudica waxaa la dhigay baa la dhahay cinda gayri maalikihi kii lahaa cid aan ahayn egtii lxifdiisi uu ilaaliyo washarcanna alcaqdu lmuqtadi waa caqdiga heshiiska keenaya lilistixfaad ilaaliska doonid wacuna addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanak yani in allaha yaamurku an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha aayaadka ayaa waasaraa arkaanu lwadiica haddaba wadiicada arkaanteeda arkaanu lwadiica arbacatu wa afar wadiicatun waa wadiicadii oo shaygii laysu dhiibanayee wa siiqatun iyo siiqadii wa muudicun kii wada cadhigayo shayga ee mu- wa mu- wa wadiicun iyo wadiicii kii la wada cadhigayey waxa weeye afartaa ayay noqonaysaa arkaanteedu waxa uu leeyahay waa wadiica oo waa cayntii siiqa waa muudac saasay ku banaysa muudic baa anigii laakiin muudac masaa maaha waa muudac bifatxi daal waa kii la wada cadigayey waa wadiic iyo kii wada cadigayey wadiica waa shaygii ammaanada ahaa siiqa na waxa weeye waa waan kuu dhiibaya iyo waan kaa qabtay muudac oo kii loo dhiibaya ammaanadan haynaya iyo wadiic oo kii ammaanada isagu shaygan dhigayay weey oo masalan haddii uu nin nin meheradaysa kitaab u dhiibto udhahdo nin ow kitaabka ii hay deetana uu yidhaahda keen kaa kitaabka lihi waxa uu noqonayaa wadiic iyo muudicba waa la yidhahdaa muudicna waa la odhan karaa bikasri daal wadiicna waa la odhan karaa kitaabkuna waa wadiico iha iyo keen kaa kale loo dhiibayna muudac buu noqonayaa marka qaarna yacni wadiica muudic iyo wadiic wadiicaa labadaba la odhan karaa arkaanuulwadiicati arbacatun wa afar wadiicatun wa siiqatun wa muudacun kii la wada cadhigay ama muudicun kii wada cadhigay wa wadiicun kii wada cadhigay ama kii la wada cadhigayey shardu lwadiica wadiicada shardigeedu shardulwadiicati kownahaa muxtarama waa inay tahay shay xurmale waa inay tahay oo walow yaanay maalba ahaanine shay haddana xurmalahoo ixtiraam le waa inay tahay sharci ahaan macnaa sharcigu xum- xurmeeyey walow yacni wuxuu milki ahaan u leeyaba yaanay ahaanine oo waataynu soo tilmaamaynay milki iyo ikhtisaas baynu shalintii soo marayn yacni milkina waxa weeye wuxuu qofku leeyahay haddii lagu dhaha waxaas ikhtisaasna macnaha milki maaha yacni khaasunbuu ku yahay u milki maaha ee waa wuxuu markaa deehu khaas kala yahay markaa shay aan muxtaram ahayn isaga markaa wadeecadigiisu ma ansaxayo khamri iyo allatulahwi iyo ay aan intifaac lahayn iyo laakiin kelbu saydka iyo kelbulxiraasaa iyo iyaga wadiic ahaan wuu aqbalaya waayo ixtiraam buu leeyahy waa waxa sharcigu xurmeeyo dee wax dadka u taraya shardulwadiicati kownaa muxtarama shardu siiqati lwadiica shardu siiqati alwadiica waa allafdu waa erey min axad aljaanibayni labada dhinac midkood ka imanaya waa cadamu raddi min alaakhar iyo iyadoonu kii kalena radinin oonu celinin siiqada waxa weeye midkoodba uu lafdi iyo dhawaaqu ka imanaya masalan marka muudicaa buu ka imanayaayo wuxuu odhanayaa niyow shaygan iyo halkaa ii dhig oo ii hay dabeedna isagoon waxba odhanin buu ka qaadaya wax raddiyo celin ku dhigi maayo ku hayn maayo ma odhanin wax raddiya kumuu samaynin amaa yacni kiin wuxuu ka yimi wadiica ama muudaca agdiisuu ka yimi oo wuxuu masalan yidhi waarkeen anaa shaygan kuu hayn doona iyaanu kaalumina meesha tuugiyo waxbay leedahay dabeetana uu iskaga tago oonu kii kalena radin waxba hay hayna aanu odhanin markaa shardu siiqati lwadiica waa allafdi min axad aljaanibayn waa lafdi labada dhinac midkood ka iman wa cadamu raddi min alaakhar iyo radin la'aan kii kale aan ka imanin shardu lmuudic waalwadiic muudic markaa wuxuu wadaa isagu imika yani sidaan u xarakaynaya kaygu muudic inuu kii wax wadaaca dhigaya wadiicuna kii la wadaaca dhigaya uu yahay labadaba shuruuddoodu waa idlaaqu tasaruf tasarufkiisu iyo tagrifalkiisu qofku sii daysan yahay oo aan xayirnayn waa inuu yahay si cuquudda oo dhan bimacnaa kan wadaaca dhigaya waa inuu qof qaangaadha oo caqli leh oo aan safiih ahayn oon maxjuur ahayn waa inuu yahay kan la wadaaca dhigaya lafdiisu waa inuu sidaa yahay waa inuu mutlaqu tasaruf yahay shardulmuudici walwadiici waa idlaaqu tasaruf tasarufkiisu inuu sii daysan yahay qofka suurat lwadiica wadiicada suuradeeda suurat lwadiica an yaquula zaydun licamrin ayaa wuxuu ka odhay awdactuka hada alkitaab niyow kitaabkanaan ku wadaaca dhigaya fa yaquula camrun uu yidhahdaa qabiltu waan aqbalay aw yaakhud alkitaab ama isagoon lahadli inuu kitaabkan ka qaado suuradeeduna waxa weeye zayd baa camar wuxuu ka odhanaya niyow kitaabkan ayaan ammaan ahaan kuugu dhiibtay dabeed waxaa dhahay waan aqbalee keen amaa wuxuu odhanayaa waxba hadala odhan maaye kitaabkii unbuu ka qaadaya meelunbuu udhigayaa suurat lwadiica an yaquula zaydun licamri waa inu dhahay awdactuka hada alkitaaba ayaan ku wadaaca dhigay fa yaquulu camrun qabiltu buu odhanayaa waan aqbalay ow yaakhud alkitaaba ama kitaabku qaad siiqat lwadiicana waxaa la qoraya alxamdulilah wabacdu faqad istawdaca zaydun camran zayd waxa uu ka doonay camar inuu wadiicaan ugu hayo nuskhatahu almacruufa min kitaabi kada nuskadii macruufkeeda kitaabka caynka ah wastaxfadahu iyaaha waxaanu ka doonay inuu ilaaliyo bian yajcalaha fii xilzi lmitl inuu yeelo shaygan shayga la midkaa meesha uu ku ilaaliyo wayatacahadaha uu ilaaliyo wayadfaca mutlifaatiha waxa dilayana uu ka difaaco wamataa dalaba almuudicu alwadiica markuu dalba muudca kan wadaaca dhigay wadaacadiina raddaha alwadiicu ilayh inuu usoo celiniyo ow maata ama dhintay raddaha liwaalidii uu celinayo ow janna ama waasha raddaha ila suldaani inuu celinayo dabeetana wuxuu markhaati uga dhigayaa buu leeyay wayuclimu biha amiina min ciyaalihi ayuu markaa ogeysiinaya si hadduu dhinto dee ninkani aanu isagaba dafirin intaa kadibna taariikhdii baa loo samaynaya alfaraa'id halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu faraa'idii iyo dhaxalkii cilmulfaraa'id oo fuqahadu ay halkaa dhex geliyaan yacni fiqiga afar qaybood bay u qaybiyaan oo qismi cibaadaadka iyo mucaamalaadka oo isku xiga mucaama yacni yacni qoyska iyo wixii guurka la xidhiidhay iyo jinaayaadku ayaguna dhinaca markaa faraa'idkana halkaa dhexdooda ayay dhigaano nisfulcilm ayay ku tilmaamaan cilmiga kala barhkii inuu yahay waayo waxna nolol bay ku tacalluqaan waxna geeri bay ku tacalluqaan xadiis daciifaaba cilmu alfaraa'id nisfulcilm yani ku soo arooray tilmaamaan waana inagu dhowbooriyey nebigu sala allahu alay slam inaan baranno oo tacallamu lfaraa'ida ucallimuuha annaas xalka bartoo dadkana bara buu ihi waxaanay anigu qof geeriyoon doono la qibdoon doono cilmigana waa la qibdoon oo fidnooyin baa daahiri oo laba isugu wada qaban dhaxal keliya dabeedna cid kala saarta heli maya raaciraa'idda barta diintiinay ka mid tahay waa cilmiga barhkii waana cilmiga ugu horreeya ummaddayda laga siibi doono wa inahu awalu cilmin yufqadu fi lardi xataa laa yakaada yuujadu waa alguraxbiyadu lahaa waxa uu leeyahay alfaraa'idu jamcu fariida fariida ayaa faraa'id lagu jamciyey maakuudatun min alfard ayaa laga soo qaatay wahuwa luqatan altaqdiir waa qadaray farada alqaadi annafaqa wuu qadaray wuu jaangooye wa sharcanna waa ismun waa magaca linasiibin muqadar nasiib qadaran sharcan sharci ahaan qadaran oo liwaarihin mid dhaxallo u sugnaaday faraa'idu horta waa jamcu fariida bimacnaa mafruudatii la qadaraya fardi baana laga soo qaatayoo bimacnaa taqdiiri qadaraada macnayaal badan buu leeyahy fardigu ama farada laakiin macnaha iminka halkani min alfardi baa laga soo qaatayoo bimacnaa taqdiira sharci ahaanna waa magac uu leeyahay nasiib go-an sharci ahaan qadaran oo go-an oo qof waarisahoo dhaxlaya uu leeyahay waa nasiib muqadara baynu waa rubuc waa humun sharcan sharci ahaanna qadaran qusayadii iyo dardaarankii u kalaa ku baxaya liwaari mid dhaxallana u sugnaaday marka casabadii ayaa ku baxaysa halkaasoo casabadu iyadu muqadar ma aha ee qofkan caasibka ahi tarikadoo dhan mu wada qaatay hadduu keliyoobo ama wixii dadka faralyaal kale ka soo hadha ayuu qaataa haddii ay waxba soo hadhi waayeenna wuu dhacaa casabaduna waa caasibun binafsihi iyo caasibun bikayrihi iyo caasibun maca algayr wa caasibun binafsihi waa ragga wax dhaxaloo dhan zawjiya walaalka xagga hooye mooyaane jihaadkeeduna waa wiilasha jihatulbunuw iyo jihatulubuwa iyo jihatulukhuwa iyo jihatulcumuuma ayuunbay ka yimaadaan waa wiilasha iyo xagga aabbaha wixii ka yimaada iyo walaalaha iyo adeerada caasibun binafsihi caasibun bikayrihi waa alakhawaat maca albanaat waa hablaha iyo walaalahoo kulma ayay walaaluhu noqonayaan waxaa le waxay noqonayaa banaad baniin la jooga iyo akhawaat ikhwo la joogta waa hablo umaydku dhalay oo inamadoodii la jooga ama hablahay maydkii walaaliyina walaaladood la jooga casibun maca kayrihina waa hablo hablo la jooga hablahay maydkii walaaliyiinoo hablo uu maydku dhalay la jooga marka hal faraa'id waa jamcu faraida maakuuda min alfardi baa laga soo qaatay wahiya wahuwa luqata la taqdiiru waa qadarada wa sharcanna waa ismun magac linasiibin muqadar waa magacuu leeyahay nasiib go-an sharcan go-ano liwaarihin mid dhaxalle u sugnaaday maa yatacallaqu bitarikati almeyit qofku marka uu dhinto waxaa ku xidhma ee ku tacalluqa tarikadiiya wixii uu ka tegey yatacallaqu bitarik bitarikati almeyiti qofka dhintay wixii uu ka tegey khamsatu xuquuqin murataba shan xaq oo kala horeeyo midba miduu ka horeeyo alwalu ka ugu horeeya waa alxaqu almutacalliqu waa xaqa ku xidhan bicayni tarika tarikada caynteeda iyo lafteeda ka sakaati iyo warahniba weeye ahaani kalabaade mu'anu tajhiiz waa kharashka tabaabulshaynta oo bilmacruufi si macruufa oo wanaagsana ahaaliu adduyuunu lmursala fi dimma waa danyaalkan sii daysanaya dumadda qofka saaran alraabicuna alwasaaya waa dardaarankanadii biuluثi uu dardaarmay iyo famaa duunahu waxa ka hooseeya liajnabiyin qof ajnabi on dhaxalhayn u sugnaaday alkhaamisuna aliru waa dhaxalkii wuxuu leeyahay sheekhu qofkani markuu dhinto tarikadan uu ka tegey dee waa hadduu wax ka tegeyba haddaanu waxba ka tegin hadalba ma yaallo haddii uu wax ka tegey shan xaq oo muratab ah bimacnaa midba midka kale laga horraysiinayo marka aanay tarikadu wada gaadhaynin tartiibkaasi waxaa la yidhahdaa waa waajib haddaanay tarikadu wada gaadhaynin haddayse wax ciidda ka badan ay tahay yacni waa la kala horraysiin karaa laakiin hadday yar tahay waa waajib qaarkoodna in la dambaysiya waa laga maarmaan midda ugu horraysaa waxa weeye waa xaq ku xidhan caynu tarika tarikadan iyo waxaanuu ka tegey ayuu cayn ka mida shay ka mida ku xidhiidha ka lushaa waa maxay waa sakadii dee waxa weeye nisaab buu haystay sakagoys xoolo sakagoysa buu haystay xilligii sakada uu ka bixinayeyna way gaadhay wuu dhintay dabeed dee intaan wax kale hortu la qabanin waa in sakadii xoolahan laga saaraa waayo sakadani neef walba in bay kaga jirtaa waa in hortu la idhaha maxaa seke lagu lahaa sakadii wixii lagu lahaa halkaa loo saaraa waa rahan waa rahantii oo tarikada gebigeedaba ama barhkeed ayaa dayn lagu lahaa u rahan taalla masalan guri uu leeyahay jago uu leeyahay gaadhi uu lahaa ayaa dayn uu qaatay rahan u taalla dee waa in horta qofkan la siiyaa intaan shaygii la dhaxlin waa in qofkan wixiisii la siiyaa ama shaygii la iibiyaa wuxuu lahaa laga siiyaa laakiin iyadoo qofuu ka laalaado bahashiiba dacalka haysto lama dhaxlayo ka labaadna waxaa weeye mu'anu tajhiizi bilmacruuf waa qarashkii tabaabulshaynta qofka dhintay aaskiisa waa maydhiddii iyo kanfadii qaadiddii aasidii iyo wixii ay u baahnayd tarikada ayuunbaana laga bixinayaa waxay dhahen culamadu yacani zawjada oo kale mu'anu tajhiiskeeda ninkeedaa lagu leeyay maxay xoolo lahayd la odhan maayo ninkay saaran tahay ee maxay xoolo lahayd la odhan maayo haddii waxaysa dan waxba aysanna de xoolaa iyadoo colen baa laga bixin bilmacruufina waxaa laga wadaa waa uun dee shayga macruufka ah ee aan israafna ku jirin cidhiidhina ku jirin xasba yasaari wecsaarina waa la eegayaayoo haddee hodanimadiisa iyo faqrinimadiisana waa la eegayaa markaa in la yidhaahdo yacni wixii in la burburiyo looma baahna iminka innaga waxa dhacdaa de iyadoon looma eegin markaa in hantidiisii layska burburiyo intaasoo neef la qalo oo goola la qalo oo wixii baa laga yaabaa in halkaa lagu futeeyo o lagu baabi'iyo waxaa maanu tajhiiska ahee kafantaa iyo iyada maydhidaa iyo kafantaa iyo qaadidaa iyo aaskaa ku baxa mooyaane yacni intaa ayada xataa mid yar iyo mid waalan iyo mid weyntalo loo weydiin maayo laakiin wixii intaa ka badan aan ahayn waxay u baahan tahay oggolaansho hadday qaar maqan yihin waa inay oggolaadaan haddii ay qaar yaryar yihiin lama qaban karo haddii ay qaar waalan yihin waxba lagama qaban karo waxaalayaariye wixii laga qabtee laga qalay alkaa laga sameeya xaaraan bay noqonaysaa hanti aan markaa shaqo lagu lahayn oo la yska qashay ayay noqonaysaa ari nin kale leeyahay oo lagu dhex dhacay oo la yska qashay ayuunbay ka dhigantay ile dadkan waalan iyo dadka yaryar baa lehe innaguna halkaynu wax kaga tari lahayn markaasaa laga yaaba inaynu intii ugu macayd ba aynu macida ka saarno inuu ka qalanno waana dhaqan xunoo runtii laga maarmaanay in la bedelo waxaanaad arkaysaa nin gaajo u dhinto intaasoo neef lagu qalay hadda markuu gaajada u baktiyayey cidina wimn neefna lama siinayn beriis yarna lama siinayn gaajaba laga inuu dhintay waa laga inuu markaana awr lagu dulqalo marka waxa wey kan loo danayn maayo dadka ayagaa danaysanaya waxay cunaan doonaya maanu tajhiis bilmacruuf ka saddexaadna waa adduyuunu lmursala fi dimma waa daymankii iyadu mursalka ahaa bimacnaa maxaa laga wadaa kuwii hore waxay ku xidhnaayeen shay bay ka laalaadeen waa daynu qofka lagu leeyo rahanna aan wax shayna u rahan oolin yacni aan cayntana ku tacalluqsanayn adduyuun almursal waa daymaha qofka lagu leeyahay ee dee ciddii sheeganaysa ay markhaatiyo caddayn u haysato amaa isagu dee uu dardaaranayo markhaatiyo sameeyuu hi waxaasaa laygu leeyahay qofka qof dhintay wuxuu sheegana laba arrimood baa laga rabaa mid weeyaana inuu markhaati u soo taago midda labaadna waxa weeye waxa la dhaha yemiinulisidhaar qaar baa weliba loo raacinaya markay yidhaahdaan markhaatiyadani waxaanu ogayn ninkaa hebel ee dhintay inuu ninkaa boqol dollar ka amaahday okay boqolkii dollar horta in amaahday way sugantahy ninkan maxaa laga rabaa inaad weli boqolkaa markhaatigu kusuga ku leedahay ile ninkii waa kanoo isaga ka hadli maayo inaad ku leedaho weli aanad ka qaadanin wallahi baabaa la odhanaya jamiinusidaarkaasa la raacinaya adduun mursala fi dimma la iska siin maayoone mid walba yidhah waxanaan ku laha iyo waxanaan ku lahaa ka afraadna waa alwasaaya bihulu famaa duunahu liajnabiyin shayga afraad waxa weeye waa shay uu laba arrimood ku xidhay waa dardaaran dardaarankii waxa ku xidhan waa inuu saddex meeloodow xoolihiisa meel iyo wax ka yar yahay saddex meeloodoo meel xoolihiisa marka la wada qiimiye laysu geeyo dardaaranka soconaya la bixinayaa waa inuu saddex meeloodoo meel iyo wax ka yar yahay waana liajnabiyin waa inuu leeyahayoo qof aan dhaxalkiisa lahayn waa inuu dardaarankaana leeyahay hadduu ka bato oo masalan dee wuxuu ka tegeyba ka soo qaad saddex kun oo dollar buu ka tegi dee nin baa sheeganayaba in laba kunba loo dardaarmay maxaa markaa ziyaadaha kunbaa iminka ziyaado ah waa in dadkii dhaxlayaasha inta lasoo ururiyo la yidhaahdaa kunkaa xaqa buu leeyo idinka laydi weydiin maayo ninkaa waa la siinayaa laakiin kuwan kale dheeraadka ah ma ogoshin mise ma ogoladin hadday diidaan waxba kama jiraan weeye waa loo qaybinaya hadday ogolaadaana dhaxalkaa yani waa la siinaya oo alwasaaya bihulu famaa duunahu waana intii xuquuqdaa la soo bixiyey dabadeed weeye horta waxaa la bixinayaa wixii caynu tarihi u tacallusaa waxaa la bixinayaa qarashii aaska waxaa la bixinaya daymankii inta soo hadha ayaa loo eegaya markaa saddex meeloodoo meel inay ka tahay inay ka yar tahay waxaan waa inay ajnabi leeyahay qof aan dhaxalka lahayni waayo qofku dhaxal buu leeyahay isagoo dhaxalkii lahoo dadkii kala mid ah haddana intanna waan sii qaadanayaa inay inaan tidhaahdo aniga aabbahay guri buu i dardaarmay amaba yacnii inaan yidhaahdo aabbahay jaguu ii dardaarmay haddana dhaxalkiina waan ku jiraa nebigu sala allah alay sl wxu ley alaa ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarif dadyow ilaahay qof kastoo xaq laba xaqiisa wuu caddeeyey oo dhaxalnimuu ugu caddeeyey falaa wasiyata liwaarif qof dhaxalihi dardaaran ma laha idan culamada qaarkood yani halkaasaabay ku reebeen oo iyaga mabay socon culamada qaarna ijaazay u dooneen waxay yidhahdeen ilaa inu jiizal warta riwaayaad tilmaantaa markaa ogolaasho taana ha loo weydiiyo oo dadkii inta la soo taaga ha la yidhaahdo aabbihiin waalidkiin hantii asuka tegi ama qofkii aa dhexlayseen qofkaa inanka ama inantaasina dardaaranka guriga ama shayga caynkaasabay sheeganaysaa ma ogishin se ogole hadday idhahan waan u ogolle ha qaato waa soconaya hadday yidhahdaan ma ogolin dhaxalkaagun qaado weeye qoraal kasta u hayso waxaa kaloo ayana dardaaran noqotaa oo dadku aanay masalan inta badan aanay aqoonin qof baa doonaya inuu wax inuu wax bixiyo islaan baa doonaysa inay qof wax siiso waxay leedahay shaygaa waan ku siiyey marka aan dhinto ayaad leedahay intii kalena qofkii isagii baa ku tasarufayo haystaa taasina waa wasiya waa dardaro qoraal kasta iyo nootayo kasta haddii loo sameeyo mar hadday qaabkaa u qoran tahay oo qofkii intuu noolaana shaygii ku tasarufaya hadhow markaan inta kadib qaadana ay tahay waa dardaaran bay noqonaysaa laakiin qofku hadduu wax bixinayo waa inuu qoraal rasmiya ku sameeya u idhahdaa qofkaa shaygaasaan siiyey gacantaan ka geliye wiiga guddoomo wiigala baxay markaasay sii noqon kartaa laakiin inankaan u addadaya kaan habaryarka waay baan gurigaa siiyey ama inaan adeerka way abtiga aanu ahay anaana haysanaya intaan noolahay hadhow dardaaranubay noqonaysaa mar hadduu qofku intuu noolaa haysto laakiin wuxuu gacanta ka geliyaaba sii noqonaysaa ee isagu tasarufkiisa ka saaro shayga shanaadna waa alirsu waa dhaxalkii markii intaa laga soo gudbo ee xaqii uga la bixiyo ee qarashkii aaska la bixiyo ee daymankii la bixiyo dardaarankii la bixiyo waxaa soo hadhaana waxa weeye waa dhaxalkii halkaa markay marayso walaalayaal qofkan dhintay hantidiisii isaga way ka wareegtay waxa yeeshay dadkaa dhaxalkiisa leh cid masaariif ku lihi ma jirto xaasaskiisii iyo ubadkiisii midnaba masaariif cid ku lihi ma jirto qof waliba wuxuu leeyahy dhaxalkiisa intay ciddo tirsanayso culimmada ku isku khilaafa gabadh intay ciddo tirsanayso yacni wax ka fawqa dhaxalkeeda ma la sii karaa mise dhaxalkeedu ma la siinaya masale mukhtalafa taa waxaan ka wadaa hantida markay halkaa joogto ciddii wax ka isticmaashaa waa dhaxalkeedii ay sii isticmaashay uun mise nin baa dhintoo laba bahood buu lahaa hal guri buu lahaa bah baa ku jirta markaa uu dhintay laga bilaabo habeenkaa kiray ku jiraan ila hantidan ma lehe habeenkaa laga bilaabo kiray ku jiraan reerkii milkiilaha lahaa caawa kiraw bilaabmaysaa shan sane kadib baa la dhaxlay waa in la yidhaahdaa gurigu waa imise qol waa afar qol oo bishiiba maxaa maxaafadaa lagu kireeya midkiiba toban dolar baa afartan dolar waa in bil walba lagu dhuftaa deetana waa in dhaxalka lagu daraa oo dabeetana hadhow ama iyada hadday keligee tahay in gaar loo qaybiyaayo dee waxay yeesheen in loo kala wixii dadka kale lahaayeenna la siiyaa markaa waxay ku wanaagsan tahay ku qurux badan tahay waxa weeye hantidu markaa qofkani uu dhinto in la qaybsado qof walba wixiisii la siiyo ciddii markaa dambe wax isku darsanaysa isku ceshanaysaa iyadu ha isku ceshato laakiin qof walba wixiisa loo cayimo ayaa wanaagsan oo masalan haddii ay dee ubad iyo hooyadood yihiin iyadu inay waxeeda u madax bannaanaato oo aanay imanin carruurta hantiyooda wax ma ka bixin kara dee aduba waxbaad leedahay waxaaga inta lagu cayimo haddaad reerkiina siinaysi haddaad reer kala siinaysaba waxaaga sii laakiin wuxuu isku jira un in la wado uun yani dembi waa la kala badsanaya waxaad arkaysaa nin dhintay oo intaasoo hantiya ka tegey oo laga yaabo laba saddex qof inay iska haysaan intii kalena ay baktiyayso hablo reero kala udhaxan waxba haysanin oon haddana ka hadli karin inay kirada hantiyoodii ka soo baxaysaad arkaysaa yani waa dulmi iyo xaaraan ay dadkaasi cunayaan wey yatacallaqu bitarikati lmayiti hamsatu xuquuqin baa ku tacluuma murataba oo murataba kala horeeya alwalu alxaqu mutacaliqu waa xaqa ku xidhan bicayni tarika tarikada yani shaygan laga tegey cayn ka mida waxaa ku xidhan weeye ka zakaati iyo warahni athani manu tajhiiz waa tabaabulshayntii aaska qarashkeeda bilmacruufi si macruufoo dee la garanayana lagu tabaabulsheeye aan goola layska soo qabsanayn athaalithuna adduyuun mursala waa daymanka mursalka ahee sii daysane fi dima dumada saaran araabicu alwasaaya waa dardaaranada biuluثi ulu qofku markaas uu dardaarmay iyo fabaadun waxa ka hooseeya liajnabiy inuu leeyahay alkhaamisuna aliru waa dhaxalka macna aliri luqatan wa sharcan macnaha dhaxalka luq ahaan iyo sharci ahaanba aliru luqatan albaqaa waa hadhin min asmaa illaahi alwaari bimacna albaaqi waa kii baaqiga noqonaya waintiqaalu shayi iyo shay guura min qowmin ilaa qowmin aakhariinna u guura wa sharcanna waa xaqun qaabilun litajazu'i kala qaybin waa xaq aqbalaya oo yahbutu u sugmi limustaxiqin mid mutay bacda mowti man lahu daalika intuu dhintay kii arrinkaa lahaa dabadii shay u sugmi mid mutay weeye liqaraabatin baanu ugu sugni baynahuma dhexdooda ti ow naxwiha ama wax la mida waxau leeyahay sheekhu dhaxalku irhigu luq ahaan waa baaqi ahaansho iyo shay guuray oo qolo ka guuray o qolo kale u guuray ayaa la yidhaahdaa luq ahaan xagga sharci ahaanna waa xaq oo maalkii baa soo gelayo xuquuqdii markaa dhacday xaqulkhiyaarkii shufcadii qisaastii yani xaq bay noqonayaan qaabil litajaza'i qaabil u ah yacni kala badhow yani kala qaybsan ayuu qalmaa oo bimacnaa maxaa qaybsankaa uu ku saay waxa dh wilaayatu nikaax oo kale kala qaybsan ma aqbasho iyadoo kaamila bay kan ka guraysaa markuu dhintoo ka kale ayay u guraysaa mid waliba wilaaya kaamila buu leeyahay kani laakiin waa waxaa yani tajwa kaniintan yeelana kaniintan yeela kaniintan yeelanayo waxaanu u sugmayaa buu hi mustaxiq iyo mid mutay goormuu u sugmayaa intii uu dhintay kii arrinkan lahaa waxaan kii lahaa intuu dhintay kii dabadeed ayuu u sugmayaa mid oo muxuu ku sugmayaa dee qaraabo ka dhaxaysay kan wax mutay iyo kan dhintay qaraabo ka dhexaysay dartood aw naxwi ama wixii la mid ahoo dee masalan dee ama qaraabo ama yani zawjiyadii oo kale marka wuxuu leeyahay sheekhu alirhu luqatan albaqaau waa baaqi ahaansho waintiqaalu shay iyo shaygaoo min qowmin ka guura ilaa qowmin aakhariina u guura wa sharcanna waa xaqun qaabilun litajazi qaybsan aqbalaya oo yahbutu u sugmi limustaxiqin mid mutay goor muuse muto noqonaya bacda mowti man low daalika intii uu dhintay kii arrinkaa lahaa inta aanu dhimanin dee isaga iska leh markaase uu dhinto kii lahaa ayay kan mutay u guuraysaa nacayb iyo colaad iyo waxba toona waa liqaraabatin baynahuma qaraabo dhexdooda ahaatay dadka kay isugu nabcaayeen hadduu yahay haddana qaraabadii meesha ka bixi maysee wuu yeelanaya dhaxalkiisi oo naxwiha ama wixii la mida arkaanu lirhi waa arkaanta dhaxalka arkaanu lirhi halaaa tiirarka dhaxalku waa saddex marka wax la dhaxlayo saddex rukun ayaa laga maarmaana haddii kala dhexal ma jiro waarithun dhaxle wa mawruuhun la dhaxle wa xaqun mawruuh iyo xaqii la dhexleeyey waa saddexdaa waa masalan qof baa dhintay xooluu ka tegey xaas iyo carruurna wuu leeyahy qofkaa dhintay waa la dhaxle carruurta iyo gabadhu waa dhaxlayaal maalkanuu ka tegaynaa waa xaqii mawruudkaha la dhexlayay saddexaasaa laga maarmaana haddaana cidiba dhiman dhaxal ma jiro inoo qaybiya waa jilicsan yahay odaygii ma jirto mar haddaanu dhimanin ee horta waa inuu mid dhintay jiraa waa inuu wuxuu ka tegay jiro aantaynba haddaanu ka tegin wax dhaxali ma jiro waa inuu cid ka tagaa haddaanu cidba ka teginna dee waa in bangiga muslimiinta iyon la dhigaa yacni haddii la waayo duu farad haddii casabo la waayo dawularxaam haddii la waayo waa in baytulmaalka la dhigaa dadka muslimiinta meel ka dhaxaysa arkaanu lihi alaaatu waarithun waa dhaxle wa mawruuhun la dhaxle wa xaqun mawruuh iyo xaqii la dhexlayey asbaab lirh waa asbaabta laysku dhaxlo asbaab lirhi arbacatun waa afar qaraabatun waa qaraabo wa nikaaxun guur wa walaa'un iyo wale wa jihat lislaam iyo jiha islaam asbaabta laysku dhaxlo ee qofkani uu cuskanayo qofka dhexalkiisa u taagan qof baa dhintay hantina waa ka tegi ninkan dulta qofkan dul taaganee dhaxalka sheeganaya waa inuu helaa ul iyo wuxuu cuskanaya waa inuu helaa oo dhaxalkan uu ku doonayo waa saddex arrimood midi waa qaraaba qaraabada dee ubadkii la dhalay baa soo gelaya aabbayaashii awowyaalkii wax dhalay baa soo gelaya hooyooyinkii ayooyinkii baa soo gelaya walaalihii iyo adeeradii baa soo gelaya intaasoo dhami qaraabay ku imanayaan iyo ciddii ku soo dhowaatay nikaax oo isaguna ah caqdi guur oo saxiixa labada qof caqdi guur hadduu dhex maro oo saxiixi walow galmayay dhex marin walow khalwaiyo isku gaar noqoshayay dhicin isagoo ameerika jooga hadduu caawa halkan gabadh loogu meheriyey joogta hargeysa isla markii la meheriyey kadib saacad kadibna la yidhaha gaadhaad jidhay dhaxalkii way leeday khalwaiyo yaana is aragtoona caqdi saxiixa waynu jiraan caqdi had saxiix haddaanu jirin faasid u ahaa oo masalan weli iyo markhaati la'aan weli iyo markhaatona yayidhah waan isguursan caqdi baaila buu noqonaya ama faasid buu noqonaya waxba kama jiraan xataa hadday isku arkaan ubad ku dhalan xataa yani yani waxaan galay mehermahaal iyo waxaan kala yeelanaysa mooyaane dhaxal ma yeelanayso caqdi saxiixi waa inuu jira gabadha haddii dalqad ama laba la furo oy ciddatu rajciya ku jirto da way yeelataa dhaxal mid kalena طalaaqulfaarina miday la yidhaha baa jira oo hadduu qofku adiga gore dadki waaweyn bay ku dhacdaayoo islaanta hadduu yarsalugo isagoo xanuunsanayo dabeetana fii marad ilmowt ku jiro yani waan saddexdiiba waan ku furay isagoo markaa doonaya inaan dhaxal yeelanin طalaaqulfaari baa la yidhaahdaayo yani dhaxalka way yeelataa qofkaasi waayo dhaxalkun buu kagala ordayaa naqiida qasdihii baana lagula mucaamaloodaa mar hadduu doonaya dhaxalka inuu ka xirmaaniyo dhaxalkiina waa loo sugaya walaa walaagu waa waxaan jirin maanta waa markay addoommadu jireen waxaa weeye ninka addoon xoreeya ama addoon xoreeya waxaa la yidhaha wuxuu yeeshay welihiisa qaraabo ayuu ku yeeshay haddii cid qaraaboo dhaxasho la waayo ciddaa xoraysay baa dhexalkiisa yeelinaysa walaagaana ma hayna jihat lislaam waa marka la waayo warahadii nasabka iyo kuwii guurka iyo kuwii walaa baytulmaalkaa yeelanaya hadduu muntadam yahay bay yidhahdaan oo wax nidaamsan yahayoo hanti la yska cunaya aanu ahayn haddii kale dawlarxaamkii bay ku celiyaan asbaab lirhi arbacatu wa afar qaraabatun wa nikaaxun wa walaaun iyo wajihatu lislaam shuruud lirhi waa shuruuddii dhaxalka shuruud اlirhi arbacatu waa afar taxaququ mowti اlmawruuث kan la dhaxlayaa waa in geeridiisu ay xaqiiqowdaa wa taxaququ xayaati اlwaariثi kan wax dhaxlaya noloshiisu waa inay xaqiiqowdaa bacda mowti اlmawruث kala dhaxlayay intuu dhinta kadib wa macrifatu idlaahi dhowaanshiisa lilmayiti u dhowaaday biqaraabatin aw nikaaxin aw walaa-inna waa in la og yahay waalcilmu bijihati alirhi jihada dhaxalkana waa in la garanaya binisbati lilqaadi waalmufti qaadiga iyo dhaxalka qaadiga iyo muftiga marka loo eego waxau leeyahay sheekhu dhaxalka arkaa shuruudda dhaxalku afar waa midda koobaadee qofkan la dhaxlaya geeridiisu waa inay xaqiiqowdaa oo bilmushaahada dee la arkayaayo naxashkii la saaray oo lasoo aasoo la arkayaa ama markhaatiya ay furaan oo yidhahdaan ninkii annagaa la joognay annagaa wada tahriibnay oo halkaasuu ku dhintay la yidhahdaa markhaati cad la keena yacni waa xaqiiqa markaa amaa ilxaaqu bilmowta xukman baa la yidhahdaayo waa in dadka dhintay xugun ahaan la haleeshiiyaa dee masalan qofkii waa la waayey meesha lagu waayeyna waxa weeye meel hadda aanu nolol ku joogi karin xaakimkii baa la horgeeyey oo dabeetana markuu waraysay uu baadhay ee xaaladii iyo goobtii wixii looga warramay ayuu dabeedna xukumay inuu dhintay marka waa xukm xukman marka waa inay xaqiiqowdaa waa inay xaqiiqowdaada yani haddii la yidhaha waa cuslaayo kollaba imika soo gaari maaye inoo qaybiya may waa in xaqiiqatan ay ay u dhintaa wa taxaququ xayaati اlwaariثi bacda mowti اlmawruuث waa inay xaqiiqowdaa oo la garanayaa xaq ahaan loo hayaa qofkan dhaxalkani noloshiisu intuu kii uu dhaxlaya dhintay dabe waa inuu noolaa walow daqaa'iq dabadiinaha ahaatee daqaa'iq dabadiina ha ahaatee oo masalan haddii ay inan iyo aabihii ayaa masalan gaaribaan la wada gadoomay waa in la yidhaahdaa odaygu dee annagaa dul taagnaynoo afartiibuu go-ay inankuna shan daqiiq ama toban daqiiqu ka dambeeyey wuu dhaxlayaa markaa haba dhintaba eh hadduu daqaa'iq ka dambeeyo wuu dhaxlayaa markaasee la garan waayo koodii horreeyey isma dhaxlayaan waargu raxmiyadu rahaan wain yamud qowmun bihadmin aw qaraq aw xaadiثin camal jamiica kalxarq walam yakun yuclamu xaalu saabiqi falaa tuwari zaahiqan min zaahiqin wacudahum kaanahum ajaanimu fahaakada alqowl الsadiid الsaa'imu wuxu uhi hadday qola ku dhintaan meel ku duntay ama ay wada qarqoomaan ama xaadis dadka wada gaadho dee guryi baa ku gubtay masalan kii horreeyana lama garanayo markaa mid dhintay midaan mid dhintay ha dhaxalsiinin buuri wacuddahum kaanahum ajaanimu kuwaan waxba isu ahayn oo kale ka soo qaad sidaasaa qowlka sadiidkaa ee sawaabkaa u ahaadeen wa macrifatu idlaa'i lilmayiti biqaraabatin aw nikaxin aw walaa waa in la garanayaa dhowaanshaha maydka u soo dhowaaday qaraabo iyo nikaax iyo walaa wuxuu ugu yimi waa in la garanayaa macasaba maduu faralba waa in la garanaya haddii kale dhaxal ma jiro dhaxalkiisaan leeyahay un qaado ma jirto waa in la garanaya halku waddadu soo raacay ka afraadna waxa weeye waa in jihada dhaxalka la garanaya jihada dhaxalka taasi shardigaasi waxa weeye qaadiga ninka uu xukumaya iyo ninka fatwoonaya iyo masale ka jawaabaya ay u gaar tahay masalan ma bannaana qaadi iyo muftitoona inuu shaksi dhaxal u xukumay ilaa uu ogaado dhaxalkiisu xagguu yahay ogaado inaanu dhaxal dhaxalo kale aanu lahayn oo masalan markuu yidhahdo nin baa dhintay oo wuxuu ka tegey aniga iyo inan kale iyo xaas sidaanu u qaybsanaynaa waa inaanu odhanninuun islaanta siddeed meeloodoo meel siiya labadiinna inanna inta soo hadhay kala badha ee waa inuu weydiiya cid kale ma jirta aabbo ma laha hooyo ma laha ayey ma laha awow ma laha waa in waxa la yeelaya wuxuu meesha ku jira oo dhan uu soo saaraa haddii saa uu saasuu iskaga sidii lagu qaybsado te isagaa markaa baxar kaa galay oo laga rabaa ha dhowto shuruud ilirti arbacatu waa afar taxaququ mowti lmawruusi kan la dhaxlayo geeridiisu waa inay xaqiiqowdaa wa taxaququ xayaati lwaaridi kan dhaxlaya noloshiisuna waa inay xaqiiqowdaa bacda mowti lmawruusi kan la dhaxlayo intuu dhintay dabadi wa macrifatu idlaa'ihi dhowaanshihiisa lilmeyti biqaraabatin ugu soo dhowaaday aw nikaxina walaayo waa in la garanaya waalcilmu bishihati lirthi jihada dhaxalkana waa in la garanayaa biاlnisbati lilqaadi wاlmufti shardigaasi waa qaadiga iyo muftiga oo hebel yani ninkani hebel kii dhintay buu dhaxlayaa kuma fila ilaa ay yani jihada keentay la caddeeyo hataa waa in adeerkii labadooda aabba ma isku aabiyo hooye ahayn ma isku aabbay ahaayeen yani waa in la sii weydiiyaa والله أعلم كأنه وجوه